mate.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa tuulada nuukay ee duleedka magaalada tanajowar fatahaado ka geystay webiga shabeelle xaaladaha fatahaadaha oo markii ugu horeeyay ku bilowday xaalad yar ayaa hadda sababay in ay gaaraan dhul baaxad leh taasi oo sababtay in ay barakacaan dadka deegaanka ku nool kuwaasi oo macinbiday inay hoy ka raadiyaan tuulooyinka ku dhowdhow deegaanka iyo duleedka tuulada nuukay axmed abuukar oo ka mid ah dadka degan tuulada nuukay ee duleedka magaalada tani johar ayaa ka waramaya sida ay fatahaadda u saameysay deegaanka oo idil dhinaca kale axmed ayaa dadka ganacsatada ah iyo guud ahaan hay-adaha gargaarka bixiya waxau ugu baaqay inay la soo gurmadaan dadka tuulada nuukay oo gebi ahaanba deegaankooda oo cagta mariyay biyaha fatahaadaha webiga shabeelle maamulka waxaan ka codsanaynaa inay hal mar ishi usoo fiiriso tuulada nuukaay maanta kula laba eesaan biyaha u galaayiin bal boos meel layska saari karo gacan ma luu saari karo waxay u baahan tahay saambaalo bal doose in la keeno meelahaas la cara tuuro webiga dhammaan ayaa soo kor shubaya hal meelna way socotahay tuulada ayaa hadda soo dhexgalay inkastoo aanan dhallinyaro aan ahay waxaan jecelnahay inaad garab noogu siiseen dadweynaha ku nool
maamulka hirshabeelle iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay ugu dambeyn inay xiraan buuqda ka baxday deegaanka nuukay